bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllah salى اllahu عalayh wعalى aalihi wasaxbihi wslem allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo kontonaad ee suuratu shucaraa allah waxa u ihi subxaanah وأwxaynaa إlى muusى an asri bcibaadii inakum mutabacuun allah waxa u ihi subxaanahu wa tacaalى waأwxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse waxaanu u waxyoonnay an asri la guuro galgoor habeennimo ah bicibaadii addoommadayda la guuro gal oo habeennimo la soco innakum idinku muttabacuuna kuwa la raacayaa tihiin oo laga daba imanaya eh fa arsala dabeed waa diray fircawnu fircoon wuu diray waa markuu muuse habeennimo qoomkiisii la guuro galay fircoon iyo qoomkiisiina waagii uu beryey ay ogaadeen in xalay laga guuray markaasuu meel walba ciidankiisii u dirtay oo uu ka soo ururiyey allah waxau ihi fa arsala dabeed waa diray fircawnu fircoon wuu diray oo filmadaa'ini magaalooyinkii iyo degaanaduu xukumayey ayaa wuxuu u diray xaashiriina kuwa dadka ka soo ururiya ciidanka ciidan iyo waxa weeyaan maxaanku idhaahdaa col wixii uu haystay ayaa uu diray dad ka soo ururiya si uu col fara badan ugu saaro looga daba tago muuse iyo qoomkiisa qaa'ilan lahum ina haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun waxa uu dadkan ciidanka soo ururinaya diray qaa'ilan lahum isagoo ku leh inna haaulaa kuwaasi waxa uu jeedaa muuse iyo qoomkiisa e la shirdimatun waa koox kooxdaasoo qaliiluuna yar waa koox yar ayaa uu ku yidhi kuwaasi wa innahum iyagu lanaa inaka la qaa'iduuna kuwa inaga cadhaysiinayo ina cadhogelinaya weeyi wa innaa inaguna baa uu yidhi fircawn isagoo qoomkiisii dhiiri gelinaya la jamiicun koox baynu nahay isku duuban oo xaadiruuna digtoonna oo aan la khaldi karayn alla waxau ihi fa akhrajnaahum waanu saaray fircawn iyo qoomkiisii min jannaatin beere iyo basaatiin baanu ka bixinnay iyo wa cuyuunin ila durduraya iyo wa kunuusin xoolo fara badan oo kayd ah iyo wa maqaamin meelo lagu nagaado oo la fadhiisto oo kariimin wanaagsan waxaasoo nicmo iyo barwaaqo ah ayaannu bannaanka uga bixinnay waa markay lahaayeen muuse iyo qoomkiisaannu ka daba tegi dibna ugumay soo noqon allah waxau ihi kadalik ay alamru kadalik arrinku waa sidaa aanu kuu soo sifaynay oo sifadaa ama qaabkaas ayaannu fircoon iyo qoomkiisa uga saaray halkay joogeen iyo nicmooyinkay ku sugnaayeen ama kadaalika ay ikhraajunaa kamaa wasafnaa yacnii bixidda aanu bixinay fircoon iyo qoomkiisu waa sidaannu soo tilmaanneenu sifaynay allah waxau idhi wa awrasnaaha haa oo beeraha iyo basaatiinta iyo ilaha iyo xoolaha u noqonaysa wa awrasnaa waxaanu dhexal siinay haa nicmooyinka iyo basaatiinta iyo beeraha la soo xusay waxaanu dhexal siinay bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil ayaannu gacanta u gelin oo dhexal siinay fa atbacuuhum mushriqiin fa atbacuu way raaceen fircoon iyo qoomkiisii hum muuse iyo qoomkiisii oo waa ka daba tegeen ilayn habeennimay guuro galeen waagii markay u beryeen baanay ogaadeen fircoon iyo qoomkiisii markaa fa atbacuuhum fircoon iyo qoomkiisii waxay raaceen oo ka daba tegeen nebi muuse iyo qoomkiisii habeennimo baxay mushriqiina ay daakhiliina fii waqti shuruuq xaal ay yihiin kuwa gelaya xilligii qorax soo baxa oo mushriqiina waa waqta alishraaq ama waqta shuruuq macnaha waxay ka daba tegeen xilligii cadeed soo baxa xilligaasay dhaqaaqeen oo ka daba tegeen alla waxa uhi falammaa taraa'aa markay is arkeen aljamcaani labadii col ama labadii kooxood markay indhaha iska qaadeen waa kooxdii fircawn iyo qoomkiisa ee ka daba timid muuse iyo qoomkiisa iyo muuse iyo asxaabtiisii la socotay labadoodii markay indhaha iska qaadeen ayaa qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusaa nebi muuse asxaabtiisii waxay yidhaahdeen innaa anagu lamudrakuuna kuwo la soo haleelayo oo gacanta lagu dhigayo oo la soo gaadhayaynu nahay qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse kallaa taana daayo ay lan yudrikuunanaa macnaha marnaba ina soo gaadhi maayaan waayo inna maciya waxa aniga la jirkayga ahaado ila jira rabbii rabbigay ayaa ila jiro oo sayahdeeni isagaa i hanuunin doona isagaa ii jid bixin doona oo dariiqan ku badbaado isagaa ii bixin doona waa yaqiin adag oo qawi ah oo aan wax taraduda iyo leexleexad lahayn alla waxau idhi fa awxaynaa dabeed waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse waxaanu u waxyoonnay an idrib ku dhufo muusow bicasaaka ushaada ku dhufo albaxra badda ushaadii mucjisada ahayd ku dhufo waxaa meesha ku qadaran oo xadfan oo lasoo qadarayaa dee fadaraba markii amarka la siiyey ushiisii badda waa ku dhuftay oo dabeed maxaa dhacay fanfalaqa dabadeed baddii labay u kala dhambalantay oo labay u kala jeexantay fa kaana dabeed wuxuu ahaaday kullu firqin labada qaybood ee baddu u kala jeexantay qayb waliba waxay ahaatay ka tawdi sidii buur oo kale buurtaas oo alcadiimi weyn mar alla markuu muuse ushii ku dhuftay ayaa baddii intay kala dhambalantoy laba isleeg u kala jeexantay ayaa labadii dhinac dhinac waliba buur oo kale ayuu noqday biyaha yacnii isdul fuulay dherarkooda iyo weynidooda darteed bartankoodii labada qaybood u dhexeeyena bannaan cidlo ah oo aangeganoon biyaba lahayn ayaa ay noqotay alla waxau idhi wa aslafnaa waxaanu ku soo dhoweynay hamma halkaas waa halkay buurtu ku kala dhambalantay ama ay ku kala jeexantay ee bannaanka cidladii uu ka soo baxay halkaa waxaan ku soo dhoweynay al aakhariina kuwii kaloo fircoon iyo qoomkiisii ah waa macnaha si ay u soo galaan oo dee loogu halaago markay ugu soo dhammaadaan ugu dhintaan allah waxau idhi wa anjaynaa waanu badbaadinay muusaa nebi muusena waanu badbaadinay iyo waman ciddii macahu la jirkiisa ahayd ee la socotay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood muuse iyo wixii la socdayna waa ka badbaadinay baddii oo nabadgelyo ayay bannaanka ugu baxeen humma aqraqnaa dabeed waxaanu hafinnay oo biyihii ku halaagnay al aakhariina kuwii kale oo fircoon iyo qoomkiisii markay baddii ku soo dhammaadeen ee kii u dambeeyeyna uu soo galay kii ugu horreeyeyna weli aanu berriga uga bixin ee kulligood biyaha ay ku soo dhammaadeen ayaannu baddii isku soo celin oo isku soo dhufannay oo kulligood halkaa ku halaagsameen oo ku baabi'een allah waxau idhi inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan waa arrinkee aliqraaqu waalinjaa badbaadinta muuse iyo qoomkiisa iyo halaagga fircoon iyo qoomkiisa labadaa dhacdo waxa idinku sugan la-aaya calaamad weyn oo lagu cibro qaato oo calaamad iyo astaanna u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay oo badbaadinta muuse iyo qoomkiisa iyo halaagga fircoon iyo qoomkiisa ah waxaa idinku sugan la-aayatan calaamad lagu cibro qaato oo calaamad u ah ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa wamaa kaana ma ahaanin akharuhum dadka bedidooduna may ahaanin mu'miniina kuwa rumaynaya oo waxaa mucjiso iyo aayad la tusayay indhahooda ku arkayaan in badan kuwaan toobi maayaan oo waxba ku qaadan maayaan wa inna rabbaka rabbigaana lahuwa rabbigaa alcasiizu waa allaha khaalibkee xoog iyo awoodda badan oo bicizatihi aqraqa fircawna wa qowmah awooddiisuu fircoon iyo qowmkiisaba ku halaagay alraxiimu waa allaha addoommadiisa u naxariisto oo dee biraxmatihi anjaa muusa waman macah raxmaddiisu waa ta muuse iyo qoomkiisaba uu ku badbaadiyey alla waxau ihi watlow akhri nebi muxamedow calayhim korkooda waxaad ku akhridaa nimankan gaaladan ree maka iyo mushri mushrikul carab waxaad ku dul akhridaa si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan nabaa ibraahiima nebi ibraahim warkiisi iyo qisadiisii uga sheekee oo ku akhri id wakhtigiina uu war ah qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmihii qowmkiisa maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa asnaaman sanamyo oo fanadallu dabeed waxaanu ahaanaynaa caakifiina kuwa ku dulnegi lahaa ay licibaadatihaa cibaadadeedaanu ku dulneginaho aanu ku dul ictikaafanaa oo ku nagaanaynaa qaala waxa uu ku yidhi ibraahim hal yasmacuunakum oo ma idin maqlayaan asnaamtu id tadcuuna markaa baryasaan aw yanfacuunakum ama ma ydin anfacayaan in cabadtumuuhum haddaad caabudaan aw yaduruuna ama ma ydin dhibayaan in lam tacbuduuhum haddaydaan caabudinba su'aalahaas weydiiye qaaluu waxay yidhaahdeen markaa bal iskaba dhaaf dhib iyo dheef inay leeyihiin e wajadnaa waxaanu ku ogaanay aabbaa'anaa aabbayaashayo kadaalika caynkaa ama sidaa yafcaluuna iyagoo samaynaya dhib iyo dheeftoona kuma ogine arrintiibaa ku soo oodantoo xujo way waayeene aabbayaashii un baanu ku aragnay iyagoo samaynaya oo waanu ku dayannay waa ku dayasho indhala qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim afara'aytum bal haddaba ka warrama maakii kuntum ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiinnii alaqdamuuna ee hore bal haddaba wakaase ka warrama waxaa caabudayseen waa noocaas ma wax lagu waxa weeyaan la caabudo oo cibaado la siiyo ayay mutaan waxaasi ama ay mudan yihiinba waa maya waxau idhi fa innahum haddaba iyagu kuwa aad caabudayseen caduwun cadow bay ii yihiin lii aniga ilaa rabba alcaalamiina istitnuhu waa munqaic laakina rabba alcaalamiin ha yeeshee rabbulcaalamiinku allaha caalamiinta oo dhan rabbigooda ihi dee laysa kadalik sidaa ma aha fa innahu weliyii fi dunya waalaakhira walaa acbudu hayrah isagu waa weligayga arrintayda tawalliiye gacanta ku haya isaga cidaan ahaydna caabudi maayo ee keligii baan cibaadada u badhax tirayaa oo cid kale la wadaajin maayo dabeed waxa uu sifaynayaa rabbulcaalamiinka weligiisa uu caabudayaa sifaadkiisa iyo waxyaabaha uu sameeyo iyo afcaashiisa uu la gaarka yahay oo waxau idhi alladii waa ka rabbulcaalamiinku khalaqanii i abuuray oo fa huwa isaga ayaa yahdiini i hanooninaya oo waxay iidana if iyo aakhiraba ka iwaafajinaya igu hagaya igu hanooninaya waa rabbi waaladii waa ka rabbulcaalamiinku huwa isagu yudcimunii i quudinaya oo wayasqiini i waraabinaya waidaa maridtu marka aan bukoodana fa huwa isagu yashfiini isagaa i caafinaya oo i bogsiinaya waaladii waaka yumiitunii i dilaya humma yuxyiini dabeed i noolaynaya waaladii waaka admacu aan rajaynayo an yakfira inuu ii dhaafo lii aniga khatii'atii gafkayga yowmaddiini is-abaalmarinta yoomkeeda maalinkaas ka aan makfiro iyo derajo ka doonayaana waa isaga dabeed wuxuu bilaabay tadaruc iyo duco rabbigii u baryo oo waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow hab isii lii aniga xukmaa cilmi naafic oo camalfal wata oo culimmada selafku waxay ku fasireen xukman ay cilman naafican waayo isagaa wax lagu kala saaraa oo dadka lagu kala xukumaa ee jaahilnimadee wax laguma kala xukumo marka waxau ihi rabbi ayaa rabbi rabbigayow hablii isii xukmaa cilmi waxtar leh oo lagu camal falo oo dadkan ku kala xukumoon wax ku kala saaro allahayow ii hibee ow alxiqnii ii haleeshii bisaalixiina kuwa wan wanaagsan iyo ambiyadii horena allahayow ii haleeshii oo wajcal ii yeel lii aniga lisaana sidqin yacnii run carabkeed carab run ah waxay culimmadu ku fasireen ay dikran jamiilan wa hanaa'an xasanan waa hadalhayn wanaagsan ilaahuw dadka dhexdooda waxaad ii dhigtaa hadalhayn wanaagsan oo lisaan waxa loo cabbiray waxa lagu hadlaa waa carabka marka aaladii hadalka ayaa hadalka laftiisii lagu tilmaamay oo waa hadal wanaag dikran xasanan wajcal lii allahayow ii yeel lisaana sidqin carab runa oo hadal wanaagsan iyo ammaan iyo hadalhayn fiican allahayow ii yeel fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda kuwa iga dambeeya iminka waxaynu soo maranay wa aslafnaa hama alaakhariina bifatxi alkhaa halkanna waa fil aakhiriina bikasri alkhaa marka aakhariinana waa kuwa kale jamcu aakhar aakhiriinana waa kuwa dambe jamcu aakhir sidaasay u kala duwan yihi marka dadka iga dambeeya weeyaan fil aakhiriina kuwa dambe allahayow hadalhayn wanaagsan dhexdooda ii dhig oo wajcalnii iga yeel min warasati jannati naciimi naciima waxyaabaha lagu nicmaysto halka ay yaallaan ee jannada ah kuwa dhaxla allahayow iga yeel oo waqfir u dhaaf liabi aabbahayna u dembi dhaaf waayo innahu aabbahay kaana waxau ahaaday huwa isagu min addaalliina kuwa hallaabay ayaa uu ka mid ahaaday walaa tukhsinii allahayow hay hoojin yowma maalinta yubcathuuna dadka la soo saarayo maalinta khalaa'iqda la soo bixinayo allahayow hay hoojin yowma maalin allahayow hay hoojin hana ii dullayn maalinka oo laa yanfacu aanu tarayn maalun xoolo aanay waxba tarayn walaa banuuna ina mana aanay waxba tarayn ilaa man mid mooyaane kaasoo ata allaaha alla ula yimid biqalbin qalbi ula yimid qalbigaasoo saliimin nabadgalay oo shirki iyo bidac iyo baadi oo dhan ka badbaaday qofkaas unbaa dee xoolihiis iyo innimadiisu ay anfici oo dee qofkii xoolihiisana khayr iyo wanaag ku bixiye mustaqiim ahaayee toosnaa ubadkiiyo awlaaddana islaam iyo diin ku barbaariyey u soo duceeyeen dee labadaba way anfacayaan kii kalese waxba u tari maayaan wa uslifat waa la soo dhoweeyey aljannatu jannadii lilmuttaqiina kuwii alle ka baqanayaa loo soo dhoweeyey wa burizat waa la muujiyey aljaxiimu jaxiimana lilghaawiina kuwii hallaabay ayaa loo soo muujiyey oo waa la tusayaa oo iyagoo arkaya ayay ka argagaxayaan wa qiila waxaa lagu yidhi lahum ghaawiinta hallaabay ayna aaway maakii kuntuma ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla sokadii hal yansuruunakum maanta ma idiin hiilinayaan aw yantasiruuna ama iyagu maisu hiilinayaan wax ma idiin tarayaan maanta iyaguse wax ma taransanayaan waa maya iyana waxbay isu tari maayaan cid kalena hadalkeeda baddaa allah waxau idhi fakubkibuu wejiga ayaa loogu tuuray waa alilqaa'u cala alwujuuh ayaa looga jeedaa fakubkibuu wejiga ayaa loogu tuuray oo loogu riday fiihaa naarta dhexdeedii hum iyaga oo kuway caabudayeen ah iyo walghaawuuna kuwii hallaabay oo kuwii kuwaa caabudaya ah waa alcaabiduuna waalmacbuuduun kuwii la caabudayey iyo kuwii caabudayeyba naartaa wejiga loogu tuuray wa junuudu ibliisa ibliis ciidankiisiina waa lagu tuuray ajmacuuna dhammaantood qaaluu waxay yidhaahdeen wal xaal ba ay yidhaahdeen hum iyagu fiihaa naarta dhexdeedii ay ku jiraan oo yakhtasimuuna ay doodayaan ayaa waxay yidhaahdeen tallaahi maquululqowlkay yidhaahdeen wa kaa qaaluu waxay yidhaahdeen wal xaal hum iyagu yakhtasimuuna ay ku doodayaan fiihaa naartii dhexdeeda iyagoo ku doodaya oo ku dacweeya oo ay la doodayaan kuway caabudi jireen waa khusuuma bayna alcaabidiina waalmacbuudiin oo kuwa dood doodaya waa caabidiintii kuway la doodayaana waa macbuudiintoodii markaa kuwii wax caabudi jiray kuway caabudi jireen iyagoo la doodaya waxay ku odhanayaan tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranee in kunnaa waxaanu ahayn intu waa mukhafafa min athaqiila in kunnaa waxaanu ahayn lafii dalaalin baadi baanu ku sugnayn baadidaasoo mubiinin cad goormaanu baadi ku sugnayn id wakhti ayaanu baadiyaysnayn nusawiikum aanu idinla simanay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda aanu idinla simanay markaannu idinka rabbulcaalamiinka idinla simanay ee aannu shirkiga samaynaynay alla ilaahe baadicad baannu ku sugnayn wamaa adallanaa namana hallaynin oo nama lumin ila almujrimuuna xumafalayaasha mooye cid kale nama hallayn waxa hallowgaas noo horseeday waa xumafalayaashii hormoodka noogu ahaa waa kuwii madaxda ahaa ee yacni hormoodka ugu ahaa xumaanta kuwan calaacalayaana waa ducafadii atbaacda ahaa ee dadka iska dabagelayey waxay odhanayaan famaa lanaa nooma sugnaanin maanta min shaaficiina wax noo ergeeyaa nooma sugnaanin cid alla cid noo ergeynaysa malihin walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin saaxiibkaasoo xamiimin sokeeyo oo noo dhowoona xiga nin saaxiib oo noo dhowoo wax noo qaban karaa iyo mid noo ergeeya midna malihin maanta waxay odhanayaan markaa falow anna lana alla miyay noo sugnaato lowdu maanta waa litamani waa calaacal falow anna lanaa alla miyay noo sugnaato karatan noqosho oo fa nakuuna dabeed annu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya aanu ka mid noqonno eh annu soo rumaynee mar qudha dib maa naloo celiya karaduna waa masdaru mara oo waa mar qudha alla waxau ihi ina fii dalik madkuurka la soo sheegay oo qisada nebi ibraahim iyo qoomkiisa dhex martay ah waxaa idinku sugan la'aayatan calaamad weyn oo lagu cibro qaato oo astaan u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa wamaa kaana ma ahaanin akharuhum badidoodu muuminiina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbiga lahuwa rabbiga alcasiizu wa allaha khaalibkee awoodda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat way beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisii waa beeniyeen almursaliina kuwii loo diray qowmu nuux rusushii loo diray waa beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuxuu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood nuuxu nuux alaa tattaquuna war alle miyaydaan ka baqayn oo ilaahay subxaanahu watacaala aydaan ka cabsoonayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun erga laydiin soo diray oo amiinun ay ma'muunun lagu aaminay risaaladda waxaan ahay rasuul laydiin soo diray oo weliba risaalada lagu aaminay ee fattaqullaah alla ka cabsada oo wa atiicuunii anigana i ateeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi risaala risaalada aan idinsoo gaadhsiinayo idinku su'aalan maayo min ajrin ay ajraa wax mushqaayada idinku weydiin maayo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaalkaygu ma saaro oo alluun baan abaalkayga ka dalbayaa ee fattaqullah ilaahay ka cabsooda oo wa atiicuuni anigana i ateeca haadihi alaayaat waxaa ilaahay kaga warramayaa oo weli aynu ku dhex jirnaa tatimatu qisati muusa maca fircawn waa dhammaystirka qisadii dheerayd ee nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisa iyo fircoon iyo qoomkiisa dhex martay ayaa aayaadkan alla uu kaga warramay ilaahay tabaaraka wa tacaala markii ninkii fircawn iyo qoomkiisa dacwadda iyo khayrka loogu taag waayey reer banu israa'iilna daciifsiga iyo dulaysiga iyo dhibaatada uu ka dayn waayey ayaa nebi muuse waxaa loo waxyooday goor habeennimo ah oon la dareemayn si dhuumasho ah inay ku guuro galaan oo ay degaankooda uga baxaan marka waa awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii innakum muttabacuun waxaana nebi muuse loo sii sheegay in laga daba imanayo oo fircawn aanu ka hadhay waxa markaa la amray inuu xagga badda jidkaa waxa weeyaan xagga xeebtee badda inuu ula kacoo xaggaa u maro xaggii shaam inuu u kaco lama amrine xaggaa badda ula kac baa layidhi dabadeed sidii ayaa nebi muuse goor habeennimo ah saqdii dhexe uu kula guuro galay waxa weeyaan reer banu israa'iil iyo qoomkiisii mar alla markii fircoon iyo qoomkiisa waagii u baryey ay dareemeen ay ogaadeen muuse iyo qoomkiisii xalay inay ka baxeen oo ay waxa weeyaan guuro galeen ayaa markaa fircoon afka gacanta geliyey wax alla wixii degaan iyo magaalooyin uu xukumayey hoos imanayey wixii ciidan iyo col joogay buu yidhi iisoo ururiya isagoo dhiiri gelinaya weliba waxa uu ku yidhi inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa inahum lanaa lagaa'iduun nimankan yaryar yacnii kooxdan yari wuxuu u jeedaa waa muuse iyo atbaacdiisii wuxuu yidhi qoladaasi waa koox yar oo aad iyo aad inooga yar tira ahaan haddana dee cadho iyo ciil bay ina badeen oo waa kuwa ina cadho gelinaye waxa weeyaan wax kastoo inaga cadhaysiya ay samaynayaan markaasaa uu yidhi wa innaa la jamiicun xaadiruun innakuna koox isku duuban oo digtoon baynu nahay oo xadarkeenna iyo digtoonnideennaynu qabnaa oo dee ina khaldi maayaanoo dad la khaldo oo la siro oo wax la hoos dhiga ma nihin waynu soo jeednaaye ma hurdno ilaahay waxa uu inooga warramay ninkaa fircoon ee daaqiga ah ee qooqa ee dabarka goostay iyo qoomkiisii hadhcad inuu ka saaray masar iyo dalkoodii iyo waxay nicmo iyo barwaaqo ku haysteen oo fa akhrajnaahum min jannaatin wa cuyuunin wa kunuusin wa maqaamin kariim waxaana lagaga saaray sababtaa ah waxa weeyaan muuse iyo qoomkiisii aynu ka daba tagno mana ogo dibba u soo noqon maayaan laakiin sababtaasay kaga baxeen dibna ugumay soo noqon ilaahay waxa uu tilmaamay maalintaa waxay ka baxeen ee halka ay kaga dhaqaaqeen kadaalika wa awratnaaha bani israa'iil waxaa la dhexalsiiyo dib ugu soo noqday fircoon iyo qoomkiisa markii biyaha lagu hafiyey nimankuu dullaysanayuu hore u daciifsaday ee reer banu israa'iil baa dib ugu soo noqdo waxa weeyaan la dhexalsiiyo gacanta ay u gashay waxay nicmo haysteen ilaahay waxa uu tilmaamay inay markiiba ka daba tegeen oo markuu colkiiyo ciidankii soo urursaday oo fa atbacuuhum mushriqiin mushriqiin waxa weeye ay daakhiliina fii waqti shuruuq xilligii cadeed soo baxa iyagoo xilligaa gelaya cadeed soo baxa ayaa ay ka daba tegeenoo ay dhaqaaqeen ilaahay markaa wuxuu inoo tilmaamay dee markay labadii col indhaha iska qaadeen waa muuse iyo qoomkiisii oo siday u socdeen baddii ka hor timid oo dul taagan baddii oo la talow xaggaynu maraa iyo fircoon iyo qoomkiisii oo iyaga raad gurayoo daba socdoo halkaa kaga soo baxay marka waxa gadaashoodee ka dambeeya waa fircoon iyo qoomkiisii waxa ka horeeyaa waa baddii waa xaalad adagoo culus waxay yidhaahdeen markaa qoomkii nebi muuse innaa la mudrakuun wallee waa layna hayaa oo waa layna haleelayaa oo layna soo gaadh oo gacan gallay laakiin nebi muuse calayhi salaam xaaladda sidaa u adag wuxuu ku sugan yahay yacnii kalsooni iyo tala saarasho iyo rajo halkii ugu sarraysay waayo had iyo jeer qofka rajadiisu waxay ku xidhan tahay dee iimaankiisa iyo tawakulkiisu sida uu yahay muuse wuxuu ugu jawaabay kallaa inna macii rabbii sayahdiin waxaad sheegaysaan wax dhacaya ma aha inaan fircoon gacanta u gallaa ma dhacayso waayo oo sababtu waa maxay inna macii rabbii aniga rabbigay baa ila jira ilaahayna cid walba ka awoodiyay itaalroon markaasaa waxa uu raaciyey sayahdiini isagaa ii jid bixin dariiqaan ku badbaadayeen ka baxayo badiyo berri meeshuu doona ha noqdee allah ii bixin wax cabsiya ma qabo waa kalsooni halkii ugu sarraysay waxay mithaal iyo tusaale u tahay qofka ilaahay ku xidhan ee tala saartay inaanu aadame iyo makhluuq wax alla wuxuu iska saarayaaba aanay jirin waayo dee waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu alaysa allaahu bikaafin cabdah marka waxa uu yidhi aniga ilaahay baa ii jid bixin waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan markiiba jawaabtii xagga rabbay ka timid markaa muuse waxaa loo waxyooday waxaa la yidhi in ushaada badda ku dhufo mar alla markuu baddii ku dhuftay laba u kala dhambalantay laba jeex ee mid walba buuroo kale u noqday bannaankii soo baxay ilaahay wuxuu uga bixiyey labiyo toban jid oo labiyo tobankii jilib ee reer banu israa'iil ay ka koobnaayeen qolo walba dariiqay marayeen baa halkaa looga bixiyey dabadeed markay ka baxeen ee bannaankii berriga ay u baxeen ayaa fircoon iyo qoomkiisiina waa qoom la halaagaya ay isku soo qaadeen oo yidhahdeen ina gaadhsiiye nimanka may garan waxa meesha ka dhacay mucjiso ilaahay muuse ku karaameeyey inay tahay oo dee tawfiiqdaa la seejinaya wax iska caadiyay la noqoto waxay yidhahdeen innakana ina mariya mar alla markay ku soo dhammaadeen fircoon iyo qoomkiisii ee kii ugu dambeeyena soo galay biyaha kii ugu horreeyeyna weli aanu ka bixin ee uu ku jiro ay ku soo dhammaadeen baddii ayaa ileen baddu way amranayd oo waxay ahayd makhluuq la amray oo la yidhi kala tag yacnii inay saa u kala baxdoy u kala dhambalanto amar rabbi bay ahayd oo dee usha lagu dhufanayo iyo waxani waa asbaabtii uun wajacalnaa likulli shayin sababan laakiin amarku waa min allah wax wal oo makhluuqiina waa amran yihi oo dabkii wax gubayeyba nebi ibraahim markii bartanka loogu tuuray sidiina soo martay dee yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim waxa la yidhuun qabow iyo badbaado noqo oo maradiisii iyo jidhkiisii toona waxba ma yeelin isagoo nabad qaba ayaa ilaahay ka saaray waayo dadku wuxuu wax ku gubadayaa awood ilaahay uu geliyey waa biqudrati ljabbaar maaha awood isaguu leeyihi marka makhluuqa awoodduu lahaaba haddii khaaliqu ka qaado allihii siiyey dee waxba ku yeeli maayo baddiina ilaahay amraye yacni khaaliqa u ahaaye marka horeba abuuray ayaa amarkan siiyey dee markay ku soo dhammaadeen ayaa laysku soo celiyey baddii kadib halkaasay ku halaagsameen fircawn iyo wixii la socdayba xataa idaa adrakahu lgaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin mar alla markii qaraqa iyo qarqoonku soo gaadhay ee biyihii uu ku haftay uu ogaaday inuu halaagsamayo ayuu fircoon yidhi alla ileh maantaan rumeeyey rabbigay hore reer banu israa'iil u rumeeyeen oo aan hoggaansamay dee waxaa la yidhi alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysaa adoo hore u caasiyey oo arladiiyo addoommadaba u fasahaadiyo oo u dhibay laga hoos qaadi maayo waayo waa towbatulqarqara oo mar haddii naftu un guriga isugu kaa timaado ama cadeedu halkay ka dhacayso ay ka soo baxdo xilligaa iimaan waxba kuu tari maayo dee waa iimaan idiraariya kii ikhtiyaariga ahaa ee lagaa rabay ma aha halkaasay markaa ku baabe'een oo ku halaagsameen ilaahay markaa waxa uu tilmaamay inna fii daalika la aayatan wamaa kaana aktaruhum mu'miniin wallee dhacdadaas calaamad lagu cibro qaataa ku sugan dadka bedidooduna rumayn maayaan wa inna rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim rabbigaana waa ka qaalibkee naxariista badan oo cizadiis iyo qalabadiisu waa ta fircoon iyo qoomkiisa uu kaga aargoostay raxmaddiisuna waa ta muuse iyo qoomkiisa uu ku badbaadiyey ee ugu naxariistay qoomkaa nebi muuse iyo fircawn dhacdadaa dhexdooda ka dhacday iyo mowqifka uu nebi muuse qaatay qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin arrintaasi waxay shabah ku leedahay mowqifu nebiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalama fi lgaar nebi muxamed hadh cad markii maka laga saaray iyadoo la daba socdo oo la raadinayo oo madaxiisa adduun iyo lacag lagu furanayo qofka raadkiisa soo sheega ee god ay galeen isagiiyo saaxiibkii abibakar ee colkii doonayey ee daba socday raad gurayey godka afkiisa ay soo joogsadeen xaaladdaas mowqifkuu nebi moxamed qaatay iyo mowqifka muuse nebi muuse calayhi salaam waxay tilmaamaysaa ambiyadu xilliga arrimuhu adkaadaan kalsoonidooda iyo rajadoodu heerka ay taagantahay waana arrin mudan mu'miniintoo dhamm inay kaga daydaan oo ay rajadaas iyo tawakulka iyo kalsoonidaa ay yeeshaan ilaahay waxau ihi id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faanzla allahu sakiinatahu calayhi wa ayadahu bijunuudin lam tarowha ilaahay waxa uu xusay xilliga ay nebi muxamed iyo abubakar godkii ay ku jireen ee nebi muxamed saaxiibkii abubakar uu ku lahaa laa taxzan ina allaha macana abuubakarow ha werwerin hana walbahaarin hana baqanin allaa inala jira waa xaalad adag haddana waxa uu leeyahy laa taxzan ina allaha macnaa waxay la mid tahay dee kalaa ina maciya rabbii sayahdiin waayo maciyatullah qof ilaahay la jiraa oo alla arrinkiisa u dhiibtay ma iilanayo mana hungoobayo ilaahay baa u hiilinaya abuubakar sida xadiidka ku ansaxday wuxuu lahaa wallaahi low nadara axaduhum taxta qadamayhi la absarana wuxuu ihi rasuulkii allow wallaahi midkood hadduu lugihiisa halku cidhibta ku hayo hoosuu eego wayna arkayaa godkay ku jireen ayaa afkiisa ay taagan yihiin oo ay dul taagtaagan yihiin waa raggii raadinayay raad gurayey nebigu maxaa uu ku yidhi yaa abaa bakrin maa dannuka biitnayn illaahu haaliuhumaa abuubakarow maxaad u malayni laba ka saddexeeya alle u yahay labadeenna ka ina saddexaynaya ina wehelinaya ee inoo hiilinayaa rabbi hadduu yahay maxaad u malayn dee ilaahay ninuu la jiraa miyuu iilanayaa dhibaata si ay ku dhacaysaa waa maya ilaahay waa kii ka badbaadiyey tabaaraka wa tacaala marka ruuxa muuminka ah cinda alkurab waalmadaayiqi waalmixan cidhiidhi marka uu galo ee arrin ku cuslaado ee albaab walba ku soo oodmo waa inuu xasuusto kallaa ina maciya rabbii sayahdiin waa inuu xasuusto laa taxzan ina allaha macnaa waayo ilaahay haddaad si dhaba isugu xidho ilaahay waxa weeyaan waa kuu hiilinayaaye ku hoojin maayo dabadeed ilaahay waxa uu kaga warramay aayaadkan qisatu nabiy illaahi ibraahim calayhi asalaam maca abiihi wa qowmih qisadii dhex martay khaliil araxmaan wa abulambiyaa ibraahim calayhi asalaam iyo aabbihii iyo qoomkiisa qisadii dhex martay oo alla tabaaraka wa tacaala waxau ihi watlu calayhim nabaa ibraahiima id qaala liabiihi wa qowmihi maa tacbuduuna nebi muxamedow nimankan ree maka waxaad ku dul akhridaa warkii nebi ibraahim id wakhtigiina u war ah markaa id naba a ku xidh laakiin tilaawada ha ku xidhin waayo xilliga warkani dhacay iyo xilliga nebiga laleeyahay ku akhri dee isku xilli ma aha ilay nebigu goobjoogba ma ahayn markaa idda naba a ku xidh id wakhtigii ku akhri haddaad tidhaa dee xilliguu nebi ibraahim hadalkan lahaa dee maba joogin nebigiiyo muxuu ku akhri marka id wakhtigii u war ah naba aayaad ku xidhaysa marka waa xilligii nebi ibraahim aabbihii iyo reetolkiiba uu ku yidhi maxaa caabudaysaan waxa yacni cajiiba oo asliib asluub aada iyo aada u xikmadaysan oo u xeel dheer ah markiiba muu odhan wixiinani waa shirkiya ka kaca as'ile ayuu su'aalo si xikmadaysan uu weydiiyey uu ka soo hormariyey oo waxa uu yidhi maa tacbuduuna maxaa caabudaysaan horta bal ii sheega qaaluu nacbudu asnaaman fanadallu lahaa caakifiin dee waxay yidhahdeen sanamyada aanu soo qorannay geedihiiyo dhagaxaanta aanu ka samaysannay ayaanu caabudnaayoo iyagaanu ku dul ictikaafnaa markiiba haddana jejabiya oo tuura muu odhane su'aal kaluu raaciyey waa asluubka tallaabo tallaabo uu ugu qancinayo si ay u ogaadaan waxoodani wax qiimale inaanu ahayn oo waxa uu yidhi hal yasmacuunakum id tadcuun waaye asnaamtaa caabudaysaan markaa baryasaan ee u yeedhanaysaan ama caabudaysaan ma ydin maqlayaan aw yanfacuunakum aw yaduruun amase haddaa caabuddaan wax ma ydiin tarayaan haddaad cibaadadoodaba iska daysaanna wax ma ydiin yeeli karayaan intaa markuu weydiiyey jawaabi waa ku adkaatay waayo way og yihiin waxani dhib iyo dheeftoona inaanu ahayn lahayne dhagaxay geedka ama waxa weeyaan dee dhagaxay ka soo qorteen meelaha ama geedaha inuu yahay way garanayaan wax dhagax laga qoray ama geed laga sameeyey marka waxaa jawaabtoodii noqotay bal wajadnaa aabbaa'ana kadalika yafcaluun dhib iyo dheeftoona annaku u garan mayne aabbayaashayoo samaynayuun baanu ogaano waa ka daba samaynay jawaabtoodii maxay isugu soo ururtay kudayasho indhala innaa wajadnaa aabbaa'ana marka xujo dee waa ka go'do waa waayeen jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka abu sacuud wuxuu ka soo naqlinayaa inuu yidhi ictarafuu biannaha bimacsilin mima dukir waxay qirteen inay ka fog yihiin asnaamta oonay shaqo ku lahayn waxa uu soo sheegay ibraahim min alsamci waalmanfacati waalmadarati bilmara maqal iyo dhib iyo dheeftoona inaanay lahayn way qirteen waadaruu ilaa idhaari an laa sanada lahum siwa taqliid khasab waxa ku noqotay oo dani badday oy afkooda soo mariyeen waxay arrintaa u cuskanayaan oo cilmi iyo xujo iyo daliili inaan u jirin oo aan ka ahayn ku dayasho indhala aabbayaasha yaanu ku soo gaadhno annana waa ka daba samaynaynaa uun dabadeed waxa uu ku yidhi qaala afara'aytum maa kuntum tacbuduuna antum wa aabaa'ukum alaqdamuun fa innahum caduwun lii ilaa rabba alcaalamiin bal ka warrama buu yidhi haddaba waxaas aan dhib iyo dheeftoona lahaynee haddana aad caabudaysaan idinkiiyo aabbayaashiinnii hore wuxuu yidhi waxaasi aniga col iyo cadow bay ii yihiin ilaa rabba alcaalamiin laakina rabba alcaalamiin laysa kadalik fa innahu waliyi fi dunya waalukhraa rabbulcaalamiinkuse dee isagu sidaa ma aha oo waa weligayga ka arrinkayga tawalliya maamulaya ee gacantiisa ku haya if iyo aakhiraba oo laa acbudu hayrah cid aan isaga ahayn caabudi maayo dabeed waxa uu sifeeyey oo tilmaamihiisa iyo afcaashiisa uu tiriyey rabbulcaalamiinka uu caabudayo abu sacuud waxa uu odhanayaa sida maxaasinu taawiilka uu ku tilmaamay jamaaludiin alqaasimi alladii waxaa yacni sax ah in wasfi looga dhiga rabbulcaalamiinka ee in laga dhiga mubtada waxa dambe lagaga khabrayo kuma habboona balaaqada qur-aanka buu yidhi marka alladii rabbulcaalamiinkaasaa lagu sifaynayaa iyo mawsuulaadka ka dambeeyaba oo waa tilmaamaha rabbulcaalamiinku u leeyahay oo allaha rabbulcaalamiinkaasoo ah dee aladii khalaqanii fahuwa yahdiin kay abuureya hanuuninaya waladii huwa yucimunii wayasqiin ka wax isiinaya iquudinaya iwaraabinaya waidaa maridtu fahuwa yashfiin markaan bukoodana kay bogsiinaya waa allah waayo ka wax caafimaadiya wax bogsiiyaa waa rabbi jala jalaaluh jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa wainamaa nasaba almarada ilaa nafsihi washifaa'a ila allahi tacaala maca annahumaa minhu limuraacaati xusni اladab macahu tacaala waxa uu yidhi iyadoo cudurka iyo caafimaadka labaduba alle ay ka ahaadeen oo alla uu qadaray oo ka wax bukaysiiye iyo ka wax bogsiiyaaba uu rabbi yahay oo ilaahay uu qadaray oo asharu waalkhayr dee kilaahumaa qadarka allay ku yimaadaanoo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun marka labadaba iyadoo rabbi uu qadaray oo xaggiisa ay ka yimaadaan haddana waxa cudurkana naftiisa ugu nisbeeyey ee ugu tiiriyey caafimaadkana alleh wuxuu ilaalinayaa edeb wanaagga lagula dhaqmo rabbi tabaaraka wa tacaala oo nabigu sal allahu alayhi wasalam waa ki yidhi washaru laysa ilayka waalkhayru biyadayka khayrku gacmahaagu ku jiraa allahayow sharna xaggaaga ma ahaanin oo adiga xumaan laguma tiiriyo oo aadaabta wanaagsan waxaa ka mid ah shar iyo khayrba rabbi isagoo isagu qadaray ayaa haddana wixii wanaagsanna rabbi loo tiiriyaa wixii shar iyo xumaanana alla looma tiiriyo markaa xanuunka markuu marayey afcaasha kaloo dhan rabbi buu u tiiriyey alladii khalaqanii fa huwa yahdiin waladii huwa yucimunii wayasqiin allah buu toos ugu wada tiiriyo faacilku waa allah laakiin cudurkii wuxuu yidhi waidaa maridtu amradani haddama odhan markuu allay bukaysiiye wuxuu yidhi waidaa maridtu anigu markaan bukoodo fa huwa yashfiin markaa haba qadara cudurka laakiin wuu ka edebsaday allah inuu nisbeeyo waa edeb wanaag oo hadalkii jinka wa anaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada suurat ljinni edeb wanaagooda waxaa ka mid ahaa rabbi ay kula dhaqmeen sharka waxay u tiiriyeen majhuul oo wa anaa laa nadri asharun uriida ma shar baa lala damco lala doonay dadkii dhulka kala garan mayno am araada bihim rabbuhum rashada mise rabbigood wanaag iyo khayr buu la damco la doonay macnaha khayrkii rabbi bay u tiiriyeen si toosa laakiin sharkii majhuul bay u tiiriyeenoo alla umay nisbayn waa edeb wanaagga rabbi lagula dhaqmo waladii yumiitunii uma yuxyiinii waladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma addiin wuxuu yidhi waa rabbiga idilaya dibna iisoo noolaynaya waa allahan rajaynayo gefkayga inuu ii dhaafo maalinta lays abaal marinayo dabadeed waa ducaystay nebi ibraahim abulambiya calayhi salaam oo waxa uu yidhi rabbi hablii xukman wa alxiqnii bisaalixiin allahayow cilmi naaficun wax ku kala saara isii kuwii wanaagsanaana ee haleeshiyey ambiyadii iyo rusushii iiga horraysay wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin waxa uu ku ducaysto uu yidhi hadal wanaag dadka dhexdooda allahayow ii dhig waxau ihi sulaymaanu ljamal futuuxaat lilaahiyah waqad ajaaba allahu tacaala ducaa'ahu fma min umaة min اlأmam إla wahiya تxayiihi وتثني عalayhi khusuuصa hadihi الأmة وkhusuuصa fi kuli تashahudi min tashahudaati الصلاة intaha kalaamu jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa ducadaa nebi ibraahim ilaahay waa u aqbalay oo waxa uu odhanayaa ummadi ma jirto umamka ka mid ihi dhammaantood ilaa ibraahim way salaamayaan way ammaanayaan way u nisbo sheeganayaan cid caayasoo xumaan ka sheegaysa la arki maayo oo cid waliba jamiicu lumami waalmilal waxay odhanayaan waxaanu haysanaa millatu ibraahim oo xataa kuwa dhagaxa iyo geedka caabudaya waa beentoodo dee runtood maahee haddana nebi ibraahim bay u nisbo sheeganayaano waxay leeyihiin milladii ibraahim un baanu haysanaa oo xataa mushrikiintii carbeed ee shirkiga ku jirtay millatu ibraahim baanu haysanaa unbay lahaayeen marka hadal wanaagga dadka dhexdooda loo dhigay ibraahim waxaa ka mid a cid walba kuwa saxan iyo kuwa qaldanba nebi ibraahim cid ka beri noqonaysaa ma jirtee cid walba way isu nisbaynaysaa way ammaanaysaa oo waxay leedahay dariiqiisii baanu haynaa waxa uu sheekhu yidhi gaar ahaan ummadda nebi moxamed baa ugu badan cid u nisbo sheegatoo ammaanta oo arrinkiisiiyo wanaaggiisa faafisa gaar ahaan wuxuu yidhi atixiyaad kasta oo atixiyaadada salaadda aynu tukanana faral iyo sunnaba ka mida dee ummadda nebi moxamed waa kusoo hadal qaadayaan oo allahuma sali cla muxamedi wcala ali muxamed kama salayta cla ibraahim wcala ali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidun majiid yacni waxa weeyaan atixiyaad kastoo la akhriyayo dee waa lagu soo darayaa salaantiisii iyo ducadiisii marka ilaahay waa aqbalay ducadiisa lisaana sidqin fi laakhiriin maxaasinu taawiilka jamaaludiin wuxuu ka odhanayaa lisaana sidqin ay dikran jamiilan bacdii waa hadalhayn wanaagsan oo iga dambaysa kuwa dambe dhexdooda allahayow idhig wuxuu sheekhu odhanayaa wawadcu lisaani mowdica alqowli lianna alqowla yakuunu bihi waxa carabka halkii hadalka loo dhigay waayo waxa lagu hadlaa waa carabka oo lisaanku waa aaladii lagu hadlayey marka halkii qowlkiiyo hadalka la dhigi lahaa baa lisaan la dhigay ilan lisaana sidqin waa qowla sidqin hadal runoo wanaagsan ilaahu dadka dhexdiisa idhig marka halkii qowl laga cabiri lahaa baa lisaan laga cabiray waayo waa aalat lqowl isagaa lagu hadlaa waxaana loo jeedaa hadal wanaag iyo ammaan wanaagsan oo ummadda dhexdooda waxa weeyaan u taalla waxau yihi wajcalnii min warahati jannati naciim naciima waxyaabaha lagu nicmaysto jannada ay yaallaan ay ku sugan yihiin kuwa dhaxla allow iga yeel ayaa uu yidhi waxau odhanayaa jamalku futuuxaadka wa idaafatu ljannati ila anaciimi min idaafati almaxalli lilxaalli fiihi jannada loo idaafeeye naciimka jannati naciim waa maxalkii goobtii ayaa loo idaafeeyey shaygii maxalka ama meeshaa dhexdiisa yaallee dhacayey oo maxalku waa jannada halka wanaag iyo nicmoo dhammi taallo nicmaduna waa xaalligii oo waa kii jannada dhexdiisa dhacayay oo dee barwaaqada iyo ladnaanta jannada dhex taalla waa xaalligii wixii dhexdeeda dhacayey marka waa min idaafati almaxalli lilxaalli fiihi maxalkii ama meeshiibaa waxaa loo tiiriyey wixii dhexdeeda yaallay oo nicmo iyo barwaaqo ah marka nicmada iyo barwaaqadaasi meeshay taallo kuwa dhaxla allow iga yeel baa uu yidhi waqfir liabi innahu kaana min addaaliin aabbahayna alla u dembi dhaaf waxay ahayd intii aanu ogaan inuu gaalnimo ku baxayo oo cadow ilaahay uu yahay oo islaamnimo aanu marnaba qaadanayn intaanu ogaanayn laga nahiyin bay ahayd oo allah waxau ihi maa kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim yacni nebiga iyo kuwa rumeeye midna uma cunantoo suurtagal uma aha inay u dembi dhaaf dalbaan gaaladiiyo mushrikiinta walow xigtadoodaba ha noqdaan eh markay u caddaatay dabadeed inay ahlu naar yihiin dabeed alla waxau yidhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah nebi ibraahimna dembi dhaaf dalabka uu aabbihii u dembi dhaaf dalbay may ahayn ballan iyo wacadu hore ugu qaaday mooye falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilah tabara'a minhu ina ibraahiima la awaahun xaliim laakiin markay u caddaatay inuu cadow alla yaho aanu islaamayn beri buu ka noqday nebi ibraahimna waxa uu ahaaday mid noqod iyo towbad badan oo dulqaad badan dabeed alla wuxuu tilmaamay ducooyinka horta isagoo sii wata ibraahiim waxa kaluu raaciyey walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu baryey waxa uu yidhi allahayow hayhoojin maalinkaad khalaa'iqda soo saarayso maalinkiibuu sii tilmaamay oo waxau yidhi waa maalinka ubad iyo oori iyo amwaal midna aanay waxba tarayn nin qalbi nabadgale alle ula yimaado mooye oo maalintaa waxaa wax anfacaya uun qalbi saliima qof alle ula yimid xoolaha iyo abnaaduna yacni waxay anfici karaan qofka marka uu xoolaha ilaahay dartii u adeegsada iyo khayrka ubadkana uu ku ababiyo islaamka iyo toosnaanta waxbay u tarayaanoo dee waa u soo ducaynayaan oo sadaqaad bay u bixinayaan ilaahay waxa uu tilmaamay markaas in jannadana loo soo dhoweeye kuwii alle ka baqanayey jaxiimana loo muujiyo bannaanka loo keenay kuwii hallaabay ee lumay waxaana lagu odhan doonaa aaway waxaa caabudayseen alla sokadii hal yansuruunakum aw yantasiruuna jamaaludiin waxa uu ka odhanayaa maxaasinu ta'wiilka ey yadfacuuna alcadaaba cankum aw yadfacuunahu can anfusihim liannahum wa aalihatahum waquudu nnaar macnaha naftooda cadaab ma ka celin karaan maanta ama idinka cadaab ma idinka celin karaan waayo dee iyaga iyo kuway caabudayeenba waa shidaalka naareed ee naarta lagu hurinaayo marka macnuhu waxa weeyaan yansuruunakum aw yantasiruuna idinka miyay cadaab idinka celin karaan iyaguse naftooda cadaab ma ka celin karaan waa maya iyaguna isu hiilin maayaan cid kalena wax u tari maayaan dabeed alla waxa uu tilmaamay guntii iyo gebagabadii oo fakubkibuu fiihaa hum walgaawuuna wa junuudu ibliisa ajmacuuna qaaluu wahum fiihaa yakhtasimuun kubkibuuda waxaa la yidhaha waa alilqaa'u cala alwujuuh qofka in lagu gembiyo oo wejiga iyo madax madax loogu tuuro weeyaan kubkibow markaa fa kubkibuu fiihaa hum walgaawuun iyaga oo kuwii la caabudayey ah iyo kuwii caabudayeyba labadoodiiba waa alcaabiduuna waalmacbuuduuna e weji weji iyo madax madax baa loogu tuuray naarta ciyaadan billaah ibliis colkiisii oo dhanna halkaasaa lagu ururiyey markaasaa halkaa doodi ka dhacaysaa dooddu waxay dhex maraysaa bayna alcaabidiina waalmacbuudiin ducafadii lyacni daciifsadee wax caabudi jiray la lugooyey iyo kuwii madaxda ahaa ee la caabudi jiray ayaa ku doodaya markaa kuwii wax caabudi jiray ayaa kuway caabudi jireen waxay ku odhanayaan tallaahi in kunnaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin dee way qirteen laakiin qirasha waxba u tari mayso waxay odhanayaan wallaahi waanu lunsanayn ilaahay markaanu idinla simanay rabbulcaalamiinka markaanu wax idinla wadaajinayneenu idinla simanay alla ilaahe waa lunsanayn maxayse maanta u tari inay qirtaan waxba u tari mayso faactarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir wamaa adalanaa ila almujrimuun waxay odhanayaan alla ilaahe dembiilayaashii unbaana lumiyey waxay la mid tahay inaa aطacnaa saadatana wa kubaraa'ana faadalluuna sabiila waa calaacal aan waxba u tarayn madaxdii iyo kuwayagii waaweynaa baanu adeecnoo iska dabagallay oo dee waana lumiyeen dameeridhaan raacday baanu ahayn markaanu mid walba iska dabagallay halkaasay maanta noo horseedeen oo halaagaas nagu habsaday iyagaa noo soo hogaamiyey markaasay odhanayaan famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim wax maanta noo ergeeyo ilaahay noogu tago wax noo weydiiya iyo saaxiib sokeeyo oo wax noo qabta midna ma helayno markaasay ku calaacalayaan oo tamaniyayaan falow anna lanaa karatan fanakuuna min almu'miniin karra waa masdaru marra oo mar qura hal mar alla miyaa adduunyo naloo celiyo si aanu usoo rumayno dee laga hoos qaadi maayo waana beentoodo marnaba may rumeeyeen oo ilaaha wixii dhacay iyo waxaan dhicin iyo waxaan dhacaynba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa cilmiga u leh ee cilmigiisu wax walba u caam yeelay ayaa ka warramo yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun xataa haddii la celin lahaa halkoodii unbay ka miisi lahayn waa beenaalayaal runtood ma aha ilaahay waxau ihi ina fii dalika la aayatan wamaa kaana aktaruhum mu'miniin wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim arrimaha la soo sheegay walle waxaa idinku sugan calaamad weyn oo lagu cibro qaato astaan iyo calaamadna u ah calaa kamaali qudrati illaahi wa waxdaaniyatihi wa wujuudih ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo jiritaankiisa iyo awooddiisa kaamilka ah calaamad tusinaysa ayaa ku sugan wamaa kaana aktaruhum mu'miniin wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim dabadeed aayaadkan gebagabada allah wuxuu ku tilmaamay qisatu nabiy illaahi nuuxin maca qowmih nebi nuux iyo qoomkiisa qisadii dhex martay oo awalu rasuulin ilaa ahli lard rasuulkii ugu horreeyey arlada loo soo diro ahaa shirkigu markii uu arlada dhexdeeda ka dhacay oo allah waxau ihi kadabad qowmu nuuxin ilmursaliin qowmkii nebi nuux rusushii loo soo diray waa beeniyeen maxaa loo jamciyey dee hal nebi unbaa loo diroo nebi nuuxeh horena waa usoo sheegnay in badaneh jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka aayaddaa markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa lianna takdiiba waaxidin ka takdiibi ilkulli waayo hal rasuul oo la beeniyaa waxay la mid tahay dhammaantood oo la beeniyey waa liitifaaqihim fii usuuli sharaa'ic waayo wuxuu odhanayaa rususha oo dhan sharaa'icda asalkooda iyo asaaskooda way ka midaysnaayeen oo kumay kala duwanayn wa huwa nafyu shariiki wa ihbaatu albaari wa tawxiidu waa shariiga in loo diida rabbi in wax lala wadaajiyo waa allaha aadamaha iyo uunkao dhan abuuray in la sugo oo la qiro wujuudkiisa iyo jiritaankiisa waa in allaah la keliyeeyo oo towxiidka lagu toosnaado marka usuushaa sharaa'icday ka midaysnaayeen ayaa maadaama qofku hal rasuul uu beeniyo waxa uu ka dhigan yahay dhammaantood inuu beeniyey waayo hal asal oo isku mid ah ayaa kulligood ay ka wada duulayeen id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun waxay beeniyeen markuu nebi nuux oo walaalkoodii ku yidhi war alla maydaan ka baqanayn akhuuhumta waxaa looga jeedaa waa akhuuhum nasaban waa ukhuwatu nasab ilan diin waa ku kala tegeenoo walaala kuma ahae waa nasab ahaan dee wuu ka soo jeedo wuu ka dhashay waxau ihi markaa inii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha waatiicuun rasuul risaalada lagu aaminoo laydiin soo diraan ahee i rumeeya oo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ka baqa anna i ateeca waxau raaciye wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin maadaama dadka lagu imtixaamay xoolo jacaylkiiyo adduunyada oo ilaahay uu yidhi wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid insaanku xoolo jacaylka waa ku daran yahay waxa ay ambiyadu umamkooda u sheegayaan dacwaddu iyo risaalada ay soo gaadhsiinayaan wax adduunyo ama lacaga inaanay ku joogin ee bilaash iyagu ilaahay un ajar ay kaga doonayaanee dadka mushqaayad aanay kaga rabin ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun raaca kuwa aan mushqaayad idin weydiisanayn iyaguna hanuunsan oo xaqa iyo diinta idinku baaqaya waxa uu ku yidhi markaa fattaquu llaha wa atiicuun allah ka baqa oo wixii laydin faray yeela wixii laydiin diidayna ka taga anigana yateeca oo waxyiga iyo xaqaan idiin keenay waxa weeyaan qaata oo ha ka baydhina allah waxau ihi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonay ilaa muusa nebi muuse an asri guurageli oo goor habeennimo a la soco oo la guuragal bicibaadii addoommadayda nimankaa reer banu israa'iilee la daciifsaday goor habeennimo a la guuragal muuse ayaa loo waxyooday innakum idinku muttabacuuna kuwa la raacayaa tihiinoo waa laydinka daba imanoo waa laydin raad guri fa arsala dabeed waa diray fircawnu fircoon markuu ogaaday inay habeennimo baxeen fi lmadaa'ini magaalooyinkii wuxuu u diray xaashiriina kuwa soo ururiya ciidan iyo col wixii magaalooyinka ka joogay qaa'ilan lahum isagoo ku leh inna haaulaa'i kuwaasi muuse iyo qoomkiisuu u jeedaaye la shirdimatun waa koox kooxdaasoo qaliiluuna yar wa innahum iyagu lanaa innaga lagaayiduuna waa kuwa ina cadhogelinaya wa innaa innaguna la jamiicun koox baynu nahay isku duuban kooxdaasoo xaadiruuna digtoon fa akhrajnaahum waanu bixinay baa alla yidhi fircawn iyo qoomkiisii min jannaatin beero iyo basaatin baanu ka bixinay iyo wa cuyuunin ila durduraya wa kunuusin iyo xoolo fara badan iyo kaydad baanu ka bixinay iyo wa maqaamin meelo lagu nagaado oo la fadhiisto oo majaalis waaweyn oo qurxoon oo kariimin wanaagsan baanu ka bixinay allah waxau idhi kadalik ay alamru kadalik arrinku waa sidaas macnaha sidaa aanu soo tilmaannay ayaannu baradoodii uga bixinnay dibna ugumay soo noqon ama kadalika ay ikhraajunaa kamaa wasafnaa sida jalaaluddiin almaxalli jalaalaynka uu ku soo qadaraya wuxuu odhanayaa ay ikhraajunaa kamaa wasafnaa bixinta aannu nimanka fircoon iyo qoomkiisa bixinnay waa sidaan soo sifaynay sidaa aannu idiin soo tilmaannay ayaannu ku barabixinnay oo iyagoo le muuse aanu ka daba teganaa ayaanay dibba u soo noqona halkaa ku halaagsameen allah waxau idhi wa awratnaahaa waxaannu beeraha iyo basaatiinta iyo xoolaha dhaxal siinay bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil ee la dhibay ayaannu dhaxal siinay allah waxau idhi fa atbacuuhum fa atbacuu way raaceen fircoon iyo qoomkiisii hum muuse iyo qoomkiisii bay ka daba tegeen mushriqiina xaale ay yihiin xilligii cadeed soo baxa kuwa gelaya ay daakhiliina fii waqti shuruuq yacnii xaal ay xilligaa ku sugan yihiin xilligaa cadeed soo baxa ayaa ay ka daba tegeen oo ay baxeen allah waxau idhi falammaa taraa'aa markay is arkeen aljamcaani labadii kooxood waa muuse iyo qoomkiisii iyo fircoon iyo qoomkiisiiye qaala waxay yidhahdeen asxaabu muusa nebi muuse asxaabtiisii innaa annagu lamudrakuuna kuwa la soo gaadhayaanu nahay waa laynahayaa oo waa gacan gallay qaala waxau idhi muuse kallaa taana daayo ay lan yudrikuuna ina soo gaadhi maayaan waayo inna maciya aniga la jirkayga waxa ahaadoo ila jira rabbii rabbigay sayahdiini isagaana i hanuunin doona oo ii jid bixin doono dariiqa badbaadada ii bixin doona alla waxau idhi fa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusa nebi muuse waxaan u waxyoonnay an idrib ku dhufo muusow bicasaaka ushaada ku dhufo albaxra badda waxa meesha ku jirta dee fadaraba dabeed waa ku dhuftay amarkii wuu qaatay oo ushii badduu ku dhuftay fanfalaqa dabadeed wuu kala dhambalmay oo laba ayay u kala jeexantay baddii fa kaana dabeed wuxuu ahaaday kullu firqin qayb waliba ka tawdi ka tawdi sida buur oo kale buurtaas oo alcadiimi weyn markay baddii laba u kala dhambalantay ama u kala jeexantay jeex waliba buur oo kaleu noqday alla waxau ihi wa aslafnaa waxaanu ku soo dhoweynay thamma halkaas waa xaytu infalaqa albaxru halka baddu ku kala falliidhantay ama ay ku kala dhambalantay waxaanu ku soo dhoweynay alaakhariina kuwii kale oo fircoon iyo qoomkiisii ah ilan baddu hadday isku noqoto may soo galeen man yacni waxa weeyaan dee badda kumay soo hagaageen laakiin si ay ugu soo hagaagaan oo ugu soo dhammaadaan ayaa baddii kala dhambalantay sideedii baa lagu daayay ilaa ay ku soo dhammaadeen markay ku soo dhammaadeen ayaa biyihii laysku soo celiyey oo lagu hafiyey allah waxau ihi wa anjaynaa waanu badbaadinay muuse nebi muuse iyo waman macah ciddii la socotee raacday la jirkiisa ahaydba ajmaciina xaalayihiin dhammaantood kulligood waa badbaadinay humma aqraqnaa dabeed waanu hafinoo biyihii baanu ku halaagnay baa alla u yidhi alaakhariina kuwii kale oo fircoon iyo qoomkiisii ah inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan badbaadada muuse iyo qoomkiisa iyo halaagga fircoon iyo qoomkiisa waxa idinku jira la aaya calaamad lagu cibro qaato weyn wamaa kaana ma an akharuhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbiga lahuwa rabbiga alcasiizu waa ka qaalibkay awoodda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista watlu ku akhri nebi muxamedow calayhim korkooda gaalada ree maka nabaa ibraahiima nebi ibraahim warkiisa ku akhri id wakhtigiina u war ah qaala wuu yidhi ibraahiim liabiihi aabbihi uu ku yidhi iyo wa qowmii qoomkiisa maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa asnaaman sanamyo oo fa nadallu waxaanu ahaanaynaa caakifiina kuwa ku negi lahaa licibaadatiha cibaadadeeda ku dulnegi qaala waxau idhi hal yasmacuunakum oo ma ydin maqlayaan id tadcuuna markaad u baaqaysaan ee aada baryaysaan aw yanfacuunakum ama wax ma ydiin tarayaan markaad caabudaysaan aw yaduruuna ama wax ma ydin yeelayaan cibaadadooda haddaad iskabadaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen bal iskaba dhaaf dhib iyo dheef inay leeyihiin e wajadnaa annaku waxaanu ku ogaanay aaba'anaa aabbayaashayo kadaalika sidaasi yafcaluuna iyagoo samaynaya dabeed waannu ku dayannay uun qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim afara'aytum bal ka warrama maakii kuntum ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin aabbayaashiinni alaqdamuuna ee hore fa innahum iyagu cadowun cadow bay ii yihiin lii aniga ilaa rabba alcaalamiina laakina rabba alcaalamiin ha yeeshee caalamiinta rabbigoodu hee dee laysa ka daalik isagu sidaa ma aha fa innahu weliyii fi dunya waalaakhira laa acbudu hayra isagu waa weligayga itawaliyaya ee arrinkayguu gacantiisa ku jiro ee keligii aan caabudaya cid kale aanan la wadaajinayn alladii waa allaha khalaqanii i abuuray fa huwa isaga ayaa yahdiinii hanuuninaya waaladii waa ka huwa isagu yudcimunii iquudinaya oo wayasqiinii i waraabinaya waidaa maridtu marka aan bukoodana fa huwa isaga ayaa yashfiinii i bogsiinaya waaladii waa ka yumiitunii i dilaya humma yuxyiini dabeed i noolaynaya waaladii waa ka admacu aan rajaynayo an yakfira inuu ii dhaafo lii aniga khatiiyatii gafkayga yowmaddiini is abaalmarinta yoomkeeda duca iyo tadaruc buu bilaabay oo rabbi yaa rabbi rabbigayow hab isii lii aniga xukmaa cilmi naaficoon ku camal faloon dadka ku kala saara allahyow isii oo waalxiqnii haleeshii bisaalixiina kuwa wanaagsan oo wajcal lii ii yeel lisaana sidqin carab iyo hadalhayn wanaagsan ammaan wanaagsan allahayow ii yeel oo ii dhig fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda kuwa iga dambeeya allahayow dhexdooda hadal wanaagsan ii dhig oo wajcalnii iga yeel min warahati jannati naciimi naciima waxyaabaha lagu nicmaysto jannada ay yaalaan kuwa dhaxla allahayow iga yeel oo wakfir u dhaaf liabi aabbahayna u dembi dhaaf waayo innahu isagu kaana waxau ahaaday min addaalliina kuwa habaabay ayaa uu ka mid yahay walaa tukhsinii allahayow hay hoojin yowma maalinka yubcahuuna khalaa'iqda la soo bixinayo yowma maalin allahayow hay hoojin laa yanfacu aanu waxba tarayn maalun xoole aanay waxba tarayn walaa banuuna inamana aanay waxba tarayn ilaa man mid mooyaane kaasunbay wax u tari karaan oo dee kii khayr iyo wanaag u adeegsaday weeye ilaa man ruux mooyaane kaasoo ata allaaha alle ula yimaada biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimin nabadgalay oo shirki iyo xumaani iyo bidco iyo baatil oo dhan ka badbaaday wauslifat waa la soo dhoweeyey aljannatu jannadii lilmuttaqiina alla kuwa ka baqaa loo soo dhoweeyey wa burrizat waa la muujiyey aljaxiimu jaxiimana lilghaawiina kuwii hallaabay ayaa loo soo muujiyey oo bannaanka loo soo dhigay wa qiila waxaana lagu yidhi lahum haawiinta ayna aaway maakii kuntuma aydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaah ilaahay sokadii hal yansuruunakum ma idiin hiilinayaan maanta aw yantasiruuna ama iyagu ma isu hiilinayaan midina ma dhacayso fa kubkibuu wejiga iyo madaxa ayaa loogu tuuroo loogu riday fiihaa naarta dhexdeedii hum iyaga waa kuway caabudayeene iyo walghaawuuna kuwii hallaabay waa kuwii kuwaa caabudaye wa junuudu ibliisa iyo ibliis ciidankiisii ajmacuuna dhammaantood qaaluu waxay yidhaahdeen waa kuwii wax caabudayey walxaal hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda yakhtasimuuna ay kula doodayaan kuway caabudayeen ayaa waxay ku yidhaahdeen tallaahi allaanu ku dhaaranee in kunnaa waxaanu ahayn la fii dalaalin baadi dhexdeed baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad id wakhti ayaanu lunsanayn nusawiikum aanu idinla simanay birabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda wamaa adallanaa namana lumin ila almujrimuuna xumafalayaashii mooyaane cid kale nama hallayn kuwaasaa hooggii halaagga noo horseeday famaa lanaa nooma sugna bay odhanayaan maanta min shaaficiina wax noo ergeeya iyo walaa sadiiqin saaxiibtoona saaxiibkaasoo xamiimin noo dhow oo sokeeya ah haddaba falow anna lanaa waa calaacalan waxba u tarayn alla miyay noo sugnaato karratan mar keliya oo nala celiya celin keliya oo fa nakuuna dabeed annu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya inna fii daalik arrintaa la soo sheego qisatu ibraahim maca qowmihi ah waxaa idinku sugan la aayatan calaamad lagu cibro qaato wamaa kaana mana ahaanin agharuhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbiga lahuwa rabbiga alcasiizu waa ka qaalibka ah alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista kadabat way beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisii waa beeniyeen oo almursaliina kuwii la soo diray waa beeniyeen id wakhti ayaa ay beeniyeen qaala wuxuu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood nuuxu nuux alaa tattaquuna miyaydaan alle ka baqanayn waayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun erga laydiin soo diray oo aamiinun ay ma'muunun lagu aaminay risaaladda ee fattaqullaah ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anigana ay ateeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi arisaala risaaladaan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin ay ajraa wax mushqaayada idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa mooye cid kale abaal kaga dooni maayo ee fattaqullah ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni annay ateeca